magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gebagabeeyey tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay dhallinyarada cuslaatay islamarkaana kala matelaya afarta xaafadood ee magaalada beledweyne madax ka socotay shirkadda korontada ee dayax ee magaalada beledweyne oo tartankana soo qaban qaabisay ayaa faahfaahin ka bixisay tartanka inta uu socday iyo ujeeddada ay ka lahaayeen
waxaa farxad ah maantay inay macnaha maarata aan isku keennay afartii xaafadood ee magaalada beledweyne kooxa ka socda oo jilculaysa koobkaas oo macnaha maaragtay ku bilowday macnaha maaragtay si sharaf badan kuna dhammaaday si sharaf badan waxaan leeyahay macnaha maaragtay isboortisku waa macnaha maaragtay waa meesha keliya ee macnaha bulshada isku aragto waa isdhexgalka iyo horumarka bulshada waa midka keliya oo abuuro isjeceelka iyo isdhexgalka iyo nabadda waaye waxaan leeyahay dhammaan macnaha maaragtay bahda isboortiska sida sharafta badan ee koobkan aad u qabateen ee u maamusteen waad ku mahadsan tihiin sidoo kale garsoorayaashii macnaha maarata cayaarta wada oo ayagana sameeyey macnaha maarata si oo hal abuurnimolan ayagana waa mahadsan yihiin sidoo kale kooxaha ka soo qayb galay ayagana muujiyey macnaha maarata geesinimo iyo macnaha maarata daacadnimo iyo macnaha maaratay ayagoo ilaaliyey nidaamka dhinaca kale duqa magaalada beledweyne nader tabax maalin gudoomiyaha dhallinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi gudoomiyaha xiriir kubadda cagta degmada beledweyne cismaan ciil cali xasan ayaa u mahadceliyey shirkadda korontada ee dayax qabanqaabada ay ku lahayd tartankan kubadda cagta ah anigoo ku hadlaayo afka maamulka gobolka maamulka degmada meerka magaalada waan anigu ahay waxaan leeyahay afartii xaafadood oo mid ka mid a ay maanta guulaysatay waxaan isleeyahay ciddii koobkuu dhigtay aan isleeyahay waa shirkadda dayax aaday u maadsan tahay waxaan aada dhiirigelin u ah degmadan beledweyne inay u soo jeestaan isboortiska allamahadi kasokowna sidaani aad maaragtay ugu mahadinaynaa inuu ka shaqeeyo isboortiska waxaan aad uga faraxsanahay inaa maanta tartankan dayax kaab aan halkan ku soo gabagabayno waxaan si gooniya ugu mahad celinaynaa kambeniga dayax oo maaragtay kaalinta ugu weyn ka qaatay tartankan waxaad dareemaysaa kambeniga keliya oo maaragtay degmada beledweyne in maaragtay isboortisku uu waxgeliyo oo tartamo fara badan hore ugu soo qabtay waa kambeniga dayax shirkadda dayax waxaan leenahay aadaa u mahadsantihiin waxaan soo gabagabaynay tartankii tartankii ay soo qaban qaabisay shirkadda korontada dayax waxaa loo qabtay afarta xaafadood ee magaalada beledweyne jilib culayska kubadda cagta ayaa halkan xirfadooda ku soo bandhigay runtii xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne oo guddoomiye sidaani uu hogaaminayo waxay soo bandhigeen maaragtay tartan agaasiman oo si qurux badan loo soo agaasimay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa isaga iyo weliba shirkadda korontada dayax tartankan oo ay taabagelisay shirkadda korontada ee dayax ayaa waxaa ku guulaystay kooxda xaafadda buundaweyn waxaana munaasabadda lagu soo xiraya tartan ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle maamulka degmada beledweyne iyo kan gobolka hiiraan